Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii bulshada loogu baraarujin lahaa khatarta uu leeyahay cudurka coronavirus isla markaana bulshada loogu dhiirigelin lahaa qaadashada tallaalka Covid sagaal iyo toban. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Mudug ee Galmudug, dhakhaatiir, culamaa u diin, odayaal dhaqameed iyo dhalinyaro. Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka Galmudug ee magaalada Gaalkacyo Cabdigariin Abshir Ciise ayaa sheegay in muhiimadda kulanka ay tahay sidii bulshada loogu baraarujin lahaa khatarta cudurka coronavirus isla markaana ay u qaadan lahaayeen tallaalka Covid sagaal iyo toban.
mashruucan ama barnaamijkan ama forumkan waxaa qabanaya wasaaradda caafimaadka oo ay gacan ka helayso hay-adda IRC waxaana bogaadin mudan IRC iyo tiimkeeda waxaana uga mahad celinayaa shaqada wanaagsan oo wacan ay ay bulshadu hayaan forumkan ama sheegeen kulankan waxaa lagu talagalay in bulshadeenna la gaarsiiyo wacyigelin ku saabsan ama macluumaad ku saabsan cudurka caabuqa covid 19 iyo sidii looga hortegi lahaa oo ah tallaalka habka ugu wanaagsan ee looga hortegi kara waa tallaalka waxayna muhiimadiisu tahay dadka in lagu dhiirigeliyo ay dadku qaataan tallaalka Qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyo culamaa u diinkii ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in muhiim ay tahay in qof kasta uu muujiyo taxadar.
soo hadda xadiis iskumaanaa sheegin nabigu yidhi meeshuu cudur ka dhaco wixii ku jiraanayay ka soo bixin wixii bannaan ka joogaanayay gelin maxaa kaloo la sameeyaa qofka yaan la taaban waxaa jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam wafdi baa u yimid wafdiga waxaa ka mid ahaa nin juudaan cudurka liaa qaba marka wafdiga nabigu markuu yimaa badanaa wuu gacan qaadaa ninkii nabigu muxuu sameeyey sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innaa qad baayacnaaka farjic buu yidhi adiga meeshaadaannu kaa axdi kugula galnay iska laabuu yidhi manaa wuxuu diidanaa inuu gacan qaado buu diidanaa
su-aasha koowaad waxaa weeye haddii aan tallaalka qaato intii doos oo laga rabay hadduu mid ahaa ama laba ahaa ilaa iyo muddo intee la eg baan moogaan karaa tallaal la'aan aan ahaan karaa oo aan xanuunkaas bu- jidhkaygu u lahaan karaa difaacii uu tallaalku abuuray hooyada uurka leh ma qaadan kartaa covid 19 vaksiniska kala duwan
wacyigelinta iyo see bulshada loo gaarsiin karaa runtii waxay u baahan tahay in bulshada loogu tago santareska ay ku badan yihiin in hel santareskii wacyigelinta laga bilaabo in isla goobta ay joogaan looga bilaabo wacyigelinta isla marlabaad maadaama mar haddii uu coronavirus uu fayskii saddexaad uu hadda dib adduunyada ugu soo laabtay innagana saamaynteena inagu leeyahay waxay u baahan tahay marka innaga inaan kobcinno oon dhiiri gelinno dadkii ka shaqeynaya wacyigelinta oon dardargelinno oo laga warhayo markaa runtii tan kale ee wiilka haddayna weydiinayay tallaalka dadka qaatay qofka laba jeer qaatay oo kale mar saddexaad miyaa la siinayaa micnaha tallaalka hadda haynaa siduu yahay markaa waxa weeyaan hadda waxaa inagu haynaa waa laba nuuc laba tallaal baan hadda gacanta ku haynaa kii koowaad iyo kii labaad baan dadka siinaa adduunyada waddamo badan buuna sooba gaarinba hadda kii saddexaad lama hayo gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdiraxmaan cali diriye ayaa sheegay in qof kasta oo jooga kulanka loo dhiibay fariin islamarkaana loo baahan yahay in bulshada la gaarsiiyo
isbaraarujinno wax isku sheegno maasad baa laisku dhiibay hadda halkaan inta aan waxa laisku yaray biyo cabnaan iskuma kaa yeerin waxaa nugu yaray dooda halkan ka socota maaseedka ka soo baxa inuu nin walba xaafadiisi iyo saaxiibkiisi iyo ehelkiisa kula noqdo ka dhaadhiciyo maaseedka xambaari mayne inta dhegaysanno biyo cabnaan iska tegayna